waxaan ku boorinayaa hadalka ay yidhaahaan inuu run yahay wey hadalku hadduu run noqdo wixii beena in layska ilaaliyo wey ballanqaad aan soconayn in layska ilaaliyo wey in la yidhaaho waa dadaalaynaa laakiin in la yidhaaho waa qabanaynaa wax kastaa ka hor imanaya ummadduna waxay noqonaysaa in la yidhaaho waa been loogii waxaan kaloo ku boorinaynaa in ay ummaddooda inay u jajabnaadaan waxaan ku boorinaynaa inay la shawdaan waxaan kaloo ku booranaynaa madaxda iyo dhammaan dadkan qabyaaladu wax la yidhaaho in layska ilaaliyo wey duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire iyo sidoo kale xaaji cadami oo ka mid a dadkii u soo joogay taariikhda magaalada boosaaso ayaa halkaasi waxa uu ka sheekeeyey taariikhda ahayd boosaaso iyo sidoo kale waayihii ay soo martay
boosaaso taariikhdeeda waxaa ka mid ah markii gururkii soomaaliya dhacay magaaladii ugu dad badnayd oo lagu soo qaxay ama lagu soo barakacay bay ahayd magaaladu waa yaray inta waa ka yaray waxay nagu khasabtay inaanu masaajidada xataa uguguladakii ama dejiyo oo ay cunada ku samaystaan oo isecdaan gobolka kale wuxuu caan ku yahay waxyaabaha kaleeto oo soomaaliya ka sugow wuxuu caan ku yahay kalluunka iyo faleenka kalluunka iyo faleenka intiisa badan waxaa laga guraa halkan boosaaso ilaa cadowla weliba xeebtan dhinacan xeebta guurilaysa
ogaas xasan ogaas yaasiin oo ahaa ogaaskii qada sharafta u sameeyey madaxweynaha ayaa isna halkaasi ka hadlay
wixii khudbada ah wixii siyaasada caawa loo balansan yahay madaxweynaha maxaa laga dhahdaay madaxtooyada waxaa malinaya lagu sheegi doono laakiin waxa usaga keliya inaan idhaahdo madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ku soo dhawow boosaaso ku soo dhawow badda baddeeda
marka madaxweyne dadku waana ku jecelyihiin waana xujaysantahay xujadu waxaa weeye jacaylkaasi naga jawaabuu rabaa insha allahu waana ka jawaabi doontaa iyada oo dadku iyo dowladaha yani iyo puntland iyo intii kale oo gobodgoboleeyaduba markii ay midoogaan ugu taageero inagoo markaa dhammaanteen mida adiguna aad madax u tahay meel lagu wada jeedna insha allahu ayaan wixii cimilada tahay ama ujeedooyinkaagu ay tahay horumareen aan gaari doono insha alla hadii ilaha yidhaahdo waad aragtay madaxweyne puntland hadda waxaa laga hadlaayey waddo daadaawa baas ka baxda waa run waa lixdan kilomitr laakiin waxaa laga soo wareegaa saddex boqol iyo xoogaa kontar malaynahay annagu waxaan baran isku tashi isku tashigu waxa weeye buntland isku tashata jeerka dowladda federaalkana ku tashanayso laftigeeda marka intayadii waanu haynaa dadaalkeedii waanu wadnaa shalay waxaad ogeed sidoo kale waxaanu soo dhagax dheegnay waddadii kalabayr caluwa oo iyaduna aada dhulka buntland ugu weyn uguna quruxda badan ka hor garow waxaan ka dhagax dhignay waddada garowe iyo iyo taleex waxaasoo dhan dhaqaala hadda beelo yaala ma haynaa ma jiro waxaan ku tashanaynaa idanka ilaahay ilaahadidiisa ilaahay inuu noo fududeeyo isaan ku tashanaynaa kabacdina anagaas ku tashanaynaa markay ka sii dambaysana adiga iyo madaxda kale ee soomaaliyeed ayaa lagu tashanayaa insha allah laakiin waxaan aaminsanahay in haddiiba dadku ay yani ku hamiyeen inay wax qabsadaan inay qabsan karaan marka waa lagula shaqaynayaa insha allah aduguna dadka waad u shaqaynaysaa war badan bal meesha kasii dhaha madaxweyne sarow
waxaan rabaa inaan mahad celiyo ugaas yaasiin ugaas xasan ugaas yaasiin oo maanta inoo sameeyey qalasharaftan iyo dadweynaha reer boosaaso sida wanaagsan ay noo soo dhoweeyeen oo sharafta badan oo diiran oo ay ku jirto wadannimada soomaalinimada midnimada dowlad jeceelka aad iyo aad yaan ugu mahadcelinayna brief yaan bixi doonaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo oo aan tegaynaa gaalkacyo iyo dhankaas galmudug hadduu ilaah yidhaahdo
in sha allah hadduu ilaah yidhaahdo gaalkacyo markaan tagno haddii labada qaybood waxaan rajaynaynaa uu madaxweynaha hore uga shaqeeyey oo la isu furay inaan sii adkayno difujisiinta oo dadka waalaha ah aan isku ku keeno markaan imid puntland waxaan imid waxaan imid waxaan ugu imid xogdoon iswaraysi xoojinta nabadda waxaa ii soo baxay marka dhowrka cisho aan joogay dhowr arrimood wadba dheer ma geli karo oo caawa insha allah tafasir tafsir tafsir doonaa faahfaahinta ka bixin doonaa waxaa ii soo baxay dadaalkii iyo talooyinkii iyo dareenkii shacabka reer puntland ay ila qaybsaneen la wadaageen dhowr qodob yaa u badnaa kulli ma soo koobi karo laakiin waxay gula dardaarmeen oo yidhaahdeen wada shaqayn dowladda dhexdeeda ah iyo dowlad goboleedyada
xasan haykal idaacadda daljir boosaaso